Warqaddii rasuul Bawlos u qoray Tiitos. Tiitos cutubka koowaad. Anigoo Bawlos ah oo Ilaah addoon u ah, Ciise Masiixna rasuul u ah, siday yihiin iimaanka kuwa Ilaah doortay iyo aqoonta runta oo ah xagga cibaadada, iyagoo rajaynaya nolosha weligeed ah oo Ilaaha aan beenta sheeginu u ballanqaaday waayadii hore hortood. laakiinse wakhtiyadiisii goonnida ahaa uu hadalkiisii ku muujiyey wacdigii laygu ammaaneeyey sida ilaaha badbaadiyaheenna ah uu u amray waxaan warqaddan u qorayaa tiitos oo ah wiilkayga runta ah xagga iimaanka inaga dhexeeya nimco iyo nabadu ha kaga yimaadeen ilaaha aabbaha ah iyo badbaadiyaheenna ciise masiix sababtaas daraaddeed ayaan keritay kaaga dhex tegey inaad hagaajisid waxyaalaha haray iyo inaad waayeello magaalo walba ka dowratid sidaan kugu amray hadduu mid weliba yahay nin aan ceeb lahayn oo naag keliya qaba oo leex carruur rumaysan oo aan rabshad iyo caasinimo lagu dacwaynin waayo hoggaamiyaha kiniisaddu waa inuu ceeb la'aado sida wakiilka ilaah oo uusan madax adkaan oo uusan camal fududaan oo uusan sakhraan noqon oo uusan gacan fududaan oo uusan faa'iidada ceebta ah jeclaan laakiinse waa inuu ahaada mid martida soo dhoweeya oo wanaag jecel oo feejigan oo xaq ah oo quduus ah oo iscelin kara isagoo xajinaya hadalka aaminka ah oo ah sidii loo baray inuu awoodo inuu cilmiga runta ah ku waaniyo oo ku canaanto kuwa muranka miidhan ah waayo waxaa jira caasiyiin badan iyo kuwa hadal xun ku hadla iyo khaa'inno oo khusuusan waa kuwa gudan kuwaas afkooda waa in la xidho maxaa yeelay waa kuwa reeraddan gembiye iyagoo faa'iidada ceebta ah aawadeed u baraya waxyaalo aan waajib ahayn inay baraan mid iyaga ka mid ahaa oo nebigoodii ahaa ayaa wuxuu yidhi reer kareeta weligood waa beenaalayaal iyo dugaag xun iyo kuwa cir weyn oo caajisiin ah markhaatigaasu waa run sababtaas aawadeed aad u canaano iyaga inay iimaanka si run ah ugu socdaan iyagoo aan dhegaysanayn sheekooyinka yuhuudda iyo amarrada dadka runta ka leexanaya kuwa daahirka ah wax walba waa u daahir laakiin kuwa nijaasaysan oo aan rumaysadka lahayn waxba daahir uma aha laakiinse kaskooda iyo niyaddooduba way nijaasoobeen waxay afka ka qirtaan inay ilaah yaqaaniin laakiin camalladooday isaga kaga hor yimaadaan iyagoo karaahiyo iyo caasiyiin ah oo xagga shuqul wanaagsan oo dhan laga nacay